yihiin mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed ee halkaasi waxaa la sheegay in rag hubaysane ay bam ku soo tuureen kadibna ay rasaas isweydaarsadeen iyaga iyo ciidamadii ilaalada ka ahaa gurigaasi maxamed isaaq ibraahim aflow oo isagu ahaa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka degmada baydhabo ayaa v o e da u sheegay in gurigaasi ay wada degan yihiin isaga iyo ku-xigeenka xanaanada xoolaha ee maamulka koonfur galbeed haddaba sahre cidlo nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay ugu horreyntiina waxa ay weydiisay sida ay wax u dhaceen waa mahadsan tahay sahroy lacawadan ayaa mataqaanaa qolada nabaadgeedka ogus ee alqaacida al-shabaab weerar bay kusoo qaadeen hoy aniga ka deganaa magaalada baydhabo ilaa iyo maxaa ku dhahdaa dhowr bambaanay ugu soo tuureen bamkii ugu horeeya ilaahay maxadiisa askariga markaasi waardiga ahaa oo mataqaanaa afaafka guriga hortiisa fadhiyey wuu leelay xabad buu leelay qolooyinkii al-shabaabkii oo dharka igu soo tuuray mid kamid ah ayuu dhaawacay kuwii kale ayaa meeshii ka cararay ilaa iyo mataqaanaa dhowr dambaano kale ayay haddana nagu soo tuureen si oo mataqaanaa dhaawacooda iyo ay u jiitaan marka igu suuroobi weeday waan soo qaadnay meel banaan aan keenay booliiskaan ku wareejinay kolley hadda wuxuu yaalaa saldhigga booliisku yaalaa ninkii dhaawaca ahaabaa saldhigga booliiska yaala ha waan gartay guud ahaan imise ahayn markaa ragga idin soo weeraray ilaa iyo saddex nin bay ahayn oo bambaano iyo mataqaanaa busalo waxaas ku hubaysnaa marka midka dhaawacaga ah oo hadda aan ku wareejinay booliiska oo mataqaana igun baaritaano waxaas ay ku wadaan yaa jiray oo asaguna aan filayna inuu mataqaana isagoo dhaawaca uu baxsaday laakiin subax ayaan ka war doonayna haddii ilaah yidhaah midka kalena farada faro laguna hayo waan gartay marka maxaa lagu caddaynaya inay al-shabaab ahaayeen nimankaasi ama inay ahaayeen dad kale oo deegaanka ah oo si kale adiga kuu soo weeraray maya astaamaha lagu yaqaano bamba muddo hadda laga joogay shan cisho ka horna sidaan oo kale bam ay mataqaana ay xaafadda ay ugu soo tuureen ilaahay amarkiis wax khasaaro oo markaas na soo gaarin ma aysan jirin laakiin tii cawada ahayd maxaan ku yidhahdaa igu baan hadda wax ka rabnay oo ninka hadda dhaawaca ahana markaan mataqaana xabadda ciidanku ay ay ay ay la haleelayeen bambuu gacanta ku haystay bamkalu raba haddana inuu muxuu ahaay uu soo tuuro marka waaba la gartaba nin deegaanka uu ahaa nin amniyaad buu ahaa al-shabaab uu ahaa ma ahayn marka wax kale oo mataqaana oo maxaan ku yidhahdaa si kale noo soo weerar waan gartay hadda wax xila ma haysid guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada baydhabo ee dhinaca maamulka iyo waxaad ahayd maaliyadda marka hadda maxaad u malaynaysaa inaan lagu bartilmaameedsanayo waxaa ku deganaa guriga aniga iyo wasiir oo ka tirsan wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiir ku-xigeen wasaaradda xanaanada xoolaha marka ma garan karno sababaha mar walba ay noo soo weeraraan mana ahan markii ugu horeyso ay maxaan ku yidhahda dambaan ay nagu soo tuuraan marka wasiirka wasiir ku-xigeenku xilligaa ma joogay guriga isagu mise uu ka maqnaa ha waa isla joognay hal meel baan ku wada sugnayn waa isla fadhinay isla waktigaa waan gartay sahri waa garan karta nimankan shal iyo maxaan ku yidhahdaa wax hadda maanta ay dad u weeraraan ay ayaga ay ogyihiin malahan nin walba bulshada mataqaana kamid ah ha ahaado aqoon-yahan ha ahaado maxaan ku yidhahdaa siyaasiyiin way iska abaaraan way iska weeraraan marka waa weerarada horay guud ahaan dalka soomaaliya ay ugu qaadi jireen weerar kamid ah bay nagu soo qaadeen alxamdulilah awada igun baan mataqaana khasaaro un baa gaaray dhaawacoodan hadda halkaa buu yaalaa kuwa kalena insha allahu waxaan rajeynaynaa insha allahu inaysan magaalada kasoo bixin inaan soo qaban hadduu alla idmo waan gartay idinka wax khasaaraah oo idin soo gaadhay ma jiraan maya walaali maya hadda yaraatay wax khasaaro anagu mataqaanaan soo gaarin ma jirin sida hore aan kugu sheega weyaan midka ugu horeeya ay soo tuureen xabada ayaan la helnay dhaawacooday rabeen haddana in mataqaana ay ay meesha ay kala sii baxaan oo sidaa daraadeed ay bambaano kale usoo tuurayeen fursad bay u heli waayeen ayagaa lasii cararaba kee dhaawac xumaayo mataqaana banka gacanta ku haystayna waa soo qabanaa sia mataqaana booliiskii aan ku wareejinay tani waxay imaanaysaa maalmihii hadda ugu dambeeyey ayaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo iyo amisonta waxay wadeen howlgallo markaasi loogu saaray meel alaala meeshay kaga sii yihiin gobolka waa sidaad ka wareysid hadda diisoor oo kale waa mataqaana ciidan baa ku dhaaqay waa lagu dhow yahay meelaha sokeeya oo mataqaana oo sidoo kale ciidan baa maxaan ku yidhaahdaa loo diray ayagana oo rabaan in meel allaal meeshay kaga soo yihiin deegaanada degmada hoos imaanaya iyo guud ahaan gobolkaba in laga saaro marka maadaama ayagu lagu mashquulsan yahay ayaguna waxay rabaan in bambaane waxaasaan naf lahayn ay soo tuuraan oo ay soo ridaan oo baydhabo baa waxaas ka dhacay ay rabaan mediyaha iyo barbadanyaday ku dheereen ila waad waad garanaysaa nimanka maxamed isaaq ibraahim aflow oo ah guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka degmada baydhabo oo khadka telefoonka ee degmadaasi ugu warramayay sahre cidla nur ayuu kaasi ahaa